Dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa xaafadda hanti-wadaag oo ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar ka bilaabay olole biyaha fadhiistay looga saarayo xaafadda. Dhalinyarada oo adeegsanaya matooro iyo agab kale ayaa biyo badan oo fadhiistay wadooyinka xaafadda ka saaray. Axmed Sheikh Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada samaynaysay ololaha biyo-saarka ayaa ka warramaya hawsha ay wadaan.
xaaladdu waa iska adkeed biyaha een, dadka isku socodka dadka iyo gaadiidkaba hadda gaadiid horta maba jiro oo gudaha xaafadda ma geli karaan weli waa iska dhiiqdhiiqo isku socodka dadka caadiga oo lugeynaya xataa waa yaraaday laakiin hadda rajo fiican ayaa leeyahay isku socodka dadka iyo gaadiidkaba maalmaha soo socda caadi ay kusoo noqon doonaan insha allah mar kastana roobku waa imaan karaa haddii xaaladdu isbedesho haddana roobabka ay sii da'aan dadaalada matoorada halkan biyaha looga saaraya hala sii wadaan leeyahay oo matoorada iyaana si degdega meesha looga qaadin haddii oo xogaa roobka labada maalin hadduu u istaago haddana dib uu ka imaan karaa marka dadaalada ayaa la dhayalsanin ilaahay awooddiisa mala celi karo ilaahay wuxuu keeni doono mal ogo laakiin taxadirka iyo iyo feejignaanta markaas ha sii jirto insha allah marka maamulka waxaan leeyahay bulsho danyar ayaa xaafaddan degan dad badan oo baahanaa joogo dad xanuunsan ayaa xaafadda markaas laga helayaa dadka qaar way barakaceen marka waxaa la rabaa dadka masaakiinta in markaas la caawiyo oo meel kastoo markaas wax looga keeni karo wixii wixii wax u taraya ama cunto ama daawo wixii loo heli karo in loo keeno ayaa wanaagsan marka sidaas ayaan maamulka ugu baaqaya ganacsatadeenna markaas wanaagan ka shaqaynaysana iyaguna way mahadsanyihin allaha ku garab gala dadaalka ay wadaan Tan iyo markii uu bilowday roobka dayrta, dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waday garab istaag ay u muujinayaan shacabka danta yar ee ay saameeyeen daadadka.